bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعين أma bعd qala الmؤlf raximh اllه tacalى وأجmca أئmaة الslf min أhli الإslam clى الإiman bاlqadr khayrh وshrh xulwihi wa murih qaliilihi wa kahiirih biqadaa'i illaahi wa qadarih halkan wuxuu ka gelayaa qadarka oo ka mida abwaabtii aan sheegnay shanta ahayd ee caqiidadu ay ku wareegeysay ama usuusha ahlu sunnada ay ku dul wareegeysay wuxuu leeyahay wa ajmaca a'immatu salafi a'immadii salafku waxay ku ijmaaceen min ahli lislaami oo dadka islaamka dadkiisa ah ah cala aliimaani bilqadari rumayn la rumeeyo qadarka khayrihi wa sharih qadarka khayrkiisa iyo shartiisa xulwihi wa murih macaankiisa iyo qaraarkiisa qaliilihi wa kahiirih kiisa yar iyo midkiisa badan biqadaa'i illaahi ayay ku rumaynayaan ilaahay qadihiisa wa qadarihi iyo qadarkiisa laa yakuunu shay-un shay ma ahaanayo ilaa biiraadatihi alla doonistiisa maahane wax kale ma ku ahaanayo walaa yajrii khayrun wa sharun khayr iyo sharna ma dareeraan oo ma socdaan ilaa bimashii'atihi unbay ku socdaan oy ku dureeraan khalaqa alla wou abuuray man shaaa qofkuu doonay lisacaadati liibaan ayuu u abuuray wastacmalahu waana kaga shaqaysiiyey bihaa sacaadadii fadlan ayuuna sidaa u yeelay dhaqaalayn uu dhaqaalaynayo iyo dheeraad uu siinayo darteed wa khalaqa wuxuu abuuray alle man araada qofkuu doonay lishaqaa'i buu u abuuray dhurdarsi wastacmalahu bihi waana kaga shaqaysiiyey cadlan sidaasna wuxuu u yeelay cadaalad oo dulmi maaha fa huwa qadarku sirun waa sir ista'hara bihi alla subxaanahu wa tacaala uu isagu cilmigeeda gooni u ka dhigtay fa huwa sirun weeyaan sir ista'hara bihi ou la khaas noqday oo ou la gaar noqday wa calima fa huwa sirun weeyaan qadarku ista'hara bihi alla ou la gooni noqday wa calima muxuu idin dhigay meesha meeshaas waxaa ku jiro qalaq waxaad moodaa in cibaarada saxeedu uu yahay waxajabahu can khalqihi cibaarada saxnaanteedu inay tahay waxajabahu can khalqihi alla isagaa la gaar noqday qadarka cilmigiisa waana ka xijaabay khalqigiisa ayb fahuwa sirun ista'hara bihi cilmahu cilmigiisou la khaas noqday waxajabahu can khalqihi khalqigiisiina waa ka xijaabay saxdeedu sidaas weeyaan laa yus'alu camaa yafcalu alla wuxuu samaynaya lama su'aalo wahum yus'aluun iyaga waa la su'aalayaa dadka baabkan halkan uu ka gelayo baabulqadar weeyaan baabkan marka waa baab muhim ah arkaanta iimaankana ka mid ah muhimadiisana waxay taabanaysaa ilaahay qudradiisa oo alimaam axmed ibnu xambal raximahullah waxa uu yidhi alqadaru qudratullah qadarku waa ilaahay qudradiisii iyo awooddiisii waaye macnaheeda marka qofka aan qadar ka rumaynin waxay tahay awoodda alle ma rumaysno wa lianna qadarka oo dhan wuxuu ku wareegayaa qudrada rabbi subxaanahu wa tacaala oo waxaa la yidhaahdaa alqadaru qudratullah ayuu yidhi waa war gaaban laakiin macnihiisu aad u weyn yahay lianna ibnu cabbaas radia allaahu canhumaa isagana waxaa laga wariyey inuu yidhi aayaddan innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa dadkaas culimadaa wuxuu ku micneeyey aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kulli shayin qadiir waa kuwa og inuu alla wax kasta awoodo marka sifadaas qudrada iyo iraadada ayuu qadarku soo hoos galaa marka qadarka iyo asmaada iyo sifaadku ma kala baxsana oo ninkii asmaada iyo sifaadka si fiican usoo rumeeyo waxaa ka dhalanayo qadarkana inuu rumeeyo lianna qadarku qudradaas alla waay waxaadna fahmaysaa maraatibta qadarka marka aan ka hadalno ayaad dareemaysaa marka qadarku meesha uu muhimadda uu leeyahay qadarku marka wuxuu leeyahay afar martabo marka qadarka la rabo in la fahmo afar darajo ayaa laga rumaynayaa lana fahmayaa midda koowaad waxa ay tahay martabatulcilmi martabatulcilmi martabadaana waxay tahay in la rumeeyo alla wax kasta inuu og yahay ashyaadu intaynan dhicin ayuu alla og yahay cilmina uu leeyahay wixii marka dhici doono intaynan dhicinba waa la ogyahay wixii dhacayna dabcan waa ogyahay waxa aan dhicin haddii ay dhici lahaayeen siday ahaan lahaayeen alla waa ogyahay jahli alla marnaba ma soo galo oo alla wuxuu leeyahay bal badaa lahum maa kaanuu yukfuuna min qablu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii adduunyada lagu celin lahaa wixii laga reebay bay ku laaban lahaayeen siday noqon lahaayeen waa ogyahay alle xataa waxaan dhacaynin hadday dhaci lahaayeen marka cilmi in alle loo sugo subxaanahu wa tacaala cilmigaas marka waxaa ka soo horjeedo jahli qofkii alle jahli ku sheego uu gaaloobay maxaa yeeley allah subxaanahu wa tacaala waa caliim martabadaas hore marka martabatulcilmi ayaa la yidhaahdaa martabada labaad waxa ay tahay martabatulkitaaba allah subxaanahu wa tacaala wixii uu qadaray waa qoray haddana oo xadiidkii cimraan bni xuseyn qisadiisii iyo axaadiis badan waxaa ku jirtay ina allaha tacaala kataba maqaadiira alkhalqi alla wuxuu qoray khalqiga waxyaabaha loo qadaray intuusan abuurin ka hor xadiidkii kalena wuxuu ahaa ina awala maa khalaqa allahu alqalam faqaala lahu uktub qaala maa aktub uktub maqaadiira alkhalqi ayaa la yidhi qalinka marka saacaddaas ayuu qoray wax allaale waxa dhacayoo dhan waa inaan marka aaminsannahay martabadaas kitaabada oo alla waxaan dhacayo waa sii qoray waana ogyahay waana qoray martabada saddexaad waxaa la yidhaha martabatu cumuumi almashii'a allah subxaanahu wa tacaala khayr iyo shar labadaba waa doonay iraadada alle mashiicada alle inaad rumaysan tahay oo khayr iyo shar labadaba alle isaga ayaa doonay mashiicadiisa caamka ah ayayna ku jiraan shay mashiicada alle ka baxayaa ma jiro waa martabadii saddexaad middaasna waa mashiicada martabada afaraadna waxa ay tahay khalquhaa wixii alla uu doonay wixii uu ogaa qoray ee uu doonay inay dhacaan waa dhacayaan haddana waa abuurayaa alle wuu abuurayaa midda afaraad marka taas wixii alla uu doonay mashiicadiisa uu ku doonay laabudda inay yimaadaan adduunyadan ma baaqo karaan cid baajin kartana ma leh afartaas martabo waay marka middan dambe dadka wax ay samaynayaan afcaasha dadka middan dambey soo gelayaan hidaayada iyo dalaalka kulli allah qadaray waana abuuray wuuna abuuray afartaas martabo ee qadarku uu kala yahay a'immadii islaamka imaamu shaafici iyo alimaam axmed ibnu xambal raximahum allah waxay dhihi jireen qadariyadan dambe ee iyagu inkiray midda martabada dambe oo khalqu maa araada alla wuxuu doonay inuu abuuraayo kuwa iyagu inkiray waxay dhihi jireen xaajuuhum bilcilmi cilmiga kula dooda oo yacni waxaa la leeyahay ma rabtaan allah subxaanahu wa tacaala addoonkan hadda gaalka ah inuu gaal noqonayo ma ogaay mase ma ogeyn waa ogaa hadday yidhaahdaan hadda haddii uu ogaa inuu soo bixiyo adduunyadan keeno maxaa u diidaya marka iyada marka ku xujeeya cilmiga saasay dhihi jireen ayb waxaa kaloon ogaanaynaa afartaas martaba qadarku markuu leeyahay waxa alla uu qadaraayo inaynan ka tagsanayn xikmad alxikmatu waaltacliil waxa alla uu samaynayo xikmadu u sameeyey xikmadii idana waa inaynan meesha ka ka maqnayn ayb dadka marka qadarku waxay ku yihiin dhowr qolo qolo waxaa la yidhaahdaa almajuusiyatu waa majuusu hadihi alumma majuusiyada waxaa majuus loo yidhi majuustu waxay rumaysan tahay sharta oo dhan mugdiga abuuray khayr oo dhanna iftiinka abuuray laba khaaliq ayay sugayaan marka ayaga khayr oo dhan oo iftiinka uu abuuray iyo shar oo dhan oo mugdiga uu abuuray marka mugdi iyo khayr labadaas ilaahaa jiraan bay leeyihiin iyagaana wax abuuray kuwan iyaguna sidaasay shabbaheen oo qadariyadan majuusiyada lagu magacaabaayo lianna waxay mabda' ka dhigteen ama ay caqiide ka dhigteen inay yidhaahdaan addoonka ficilkiisa wixii ah isaga ayaa abuuro allana shaqo kuma laha oo waxay leeyihin alla dadkoo dhan wuxuu ka doonay inay islaamaan laakiin gaalku gaalnimada isagaa abuurtay shaqo kuma leh alle isagaa samaystay oo abuurtay keenay alla laakiin wuxuu ka rabay inuu islaamo meeshaa marka ma arkaysaa qudradii alle inay diidan yihiin leanna haddii allana islaamnimo doonay ninkan inuu adduunyada ku ahaado gaalkii iraadada alle hadduu baajiyey oo uu gaal iska dhigay isaga dee alla qudro male waayo marka wixii aan maanta dhan sheegaynay cilmigii kitaabadii mashiicadii ayaan joognaa khalqigii bay diideen marka kufriga inuu alla abuuraayo oo addoonkan qalbigiisa uu ku abuurayo male bay dhaheen waa ka saareen meeshaas marka qoladaas markaa iyagu waxay yidhaahdeen alla koonka isagaa abuuray ficilka addoonka ee hidaayada iyo dalaalkana isagaa abuurtay oo samaystay laba khaaliq bay marka iyaguna sugeen khaaliqul afcaal oo dadka ah iyo khaaliqul kown oo allah ah binaan calaa dalika ayaa la yidhi majuusu haadihi alumma ayaa lagu sheegay marka qolada koowaad marka waa almajuusiyatu waa kuwa qabo koonkan ficilada ka dhacayo rabbi wax calaaqa ah uu ku leeyahay ma leh qadariyana waa lagu magacaabay waxaana qadariya loogu magacaabay liannahum yunkiruuna alqadara qadarkay inkirayaan qolada labaad waxaa la yidhaahdaa almushrikiyatu mushrikiintay shabbahaan kuwaas oo waxay ku shabbahaan wax addoonka ficil inuu leeyahay ikhtiyaar inuu addoonka leeyahay bay diideen wax kastana waxay yidhaahdeen waa ficil alle wax kasta oo koonkan yaallo waa ficil alle waxa sujuudaayo waa alle gaalnimadu waa ficil ilaahay samaynaayo saasay dhaheen dhanka kale iyaguna la aadeen marka ayb qoladaa marka iyagu mushrikiinta waxay ka shabbahaan alla markuu mushrikiinta ka warramaayo wuxuu yidhi waqaala aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa cabadnaa min duunihi min shay naxnu walaa aabaa'una walaa xaramnaa min duunihi min shay marka loo sheego qur-aankii iyo towxiidkii waxay leeyihiin haddii alla uusan dooneen annagu mushrikiin maba noqoneenba yacnii waxay ka wadaan ficilkan aan samaynayna shirkiga alla waayaba waxa nagu samaynaya annaga marka wax calaaqa annaga aan la leenahay ma leh kuwii hore cagsigooda waay marka kuwaan oo macsidooda iyo iyaga ficilka ay samaynayaanay qadarka u xujaysanayeen sharci dhan waa inkirayaan marka isku soo duuduub waxay tahay wax sharci la yidhaha ma jiray leeyihiin qof allaale sida uu u samaysan yahay buu rabbi ku adeecsan yahayba ayb waa sida marka jabriyadu ay qabaan ashaaciraduna ashaaciraduna qoladaas u ah jabriyada ninkii marka wuxuu yidhi asbaxtu munfacilan sidaasoo kale fa ficlii kulluhu daacaatun ibnu carabi ficilkayga aan samaynayo dhanba waa daaca rabbi buui mar haddaan qadarkii waafaqaayo allaanba adeecsanahayo buui marka qofkii zinaysto qofkii qof muslima dilo qofkii salaad tukado kulligood maadaama ay qadarka u hoggaansan yihiin waaba daa'iciin alla adeecsan marka kuwaani sharci bay inkireen qadar bisay sugeen kuwii horena sharcigay aad u adkeeyeen qadarkii bay meesha ka saareen fahm ayb waxaa lagaa rabana waxay tahay qadarkiina inaad rumayso sharcigiina inaad rumayso calaaqada ka dhaxaysana inaad fahamto sharcigai qadarka ayb daa'ifada saddexaad waxaa lagu magacaabaa aldaa'ifatu alibliisiyatu alfirqatu alibliisiya ayaa la yidhaahdaa oo iyagu amarkiina waa sax ay dhaheen alla sharciga waa sax qadarku waa sax laakiin waa iska hor imaanayaan wax iska hor imaanayo inuu alla qadaro gaalnimo gaalnimadiina diido waa iska hor imaaday meesha iyadana taclii xikmadii iyo tacliilkii baa qalbigooda ka baxay ayb ahlu sunnati waljamaaca iyaguna qadarka waxay leeyihiin cumuumu lmashii'a khayr iyo sharba allaa qadaro laakiin waxaa jirto iraadada alle iyo doonista alle yaa laba u qaybsanto iraada kowniya qadariya iyo iraada sharciya diiniya waxaas alla waa doonay marka la leeyahay laba nooc waa doonista alle doonis qadari ah doonista qadariga marka shayga alla uu doonaayo ma ka dhalanayso inuu jecel yahay isagoo isagoon jeclayn ayuu qadar ahaan inay koonka ka dhacaan oo raboonayaan oo gaalnimada ilaahay haddii la yidhaha gaalnimada alla ma doonay waxaa leedahay gaalnimada alla waa doonay qadar ahaan inay dhacdo haa iraadada labaad laakiin iraada sharciya diiniya sharci ahaan diin ahaan gaalnimada alla ma doonin mana rabo qur-aankuna labada iraadaba waa laga helayaa yuriidu allaahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum iraada sharciya in allaha yafcalu maa yuriid waa iraada kowniya waa iyadana qadariya marka labada iraadana farqiga u dhaxeeya waxay tahay iraada diiniya waxaa la socdo raalli ahaanshaha alle laakiin iraada kowniya qadariya qasab maaha raalli ahaanshaha alle inuu la socdo oo ilaahay gaalnimada waa doonay waa qadaray laakiin raalli kama aha walaa yardaa licibaadihi lkufr walaa yardaa licibaadihi lkufr alla addoommadiisa kufri uga raalli noqon maayo saasuu leeyahay alle ayb iyaga marka waxay dhammaabay isku qaseen ayb dawaa'iftan oo dhan labadaana maynan u kala qaybinin haddaad labadaa u kala fahamtana waa ishkaalka waa kaa furmayaa ayb marka iraadadii maadaama ay labadaas tahay waxay leeyihiin afartii martabee qadarkay rumaynayaan haddii la su-aalo marka haddii la su-aalo khayrka iyo sharta alla waa qadaray waana abuurayaa marka la yidhaahdo abuuritaankaas marka ma waxaa ka dhalanaya inuu jecel yahay oo uu rabo maya ma jecla gaalnimada iyo sharta muxuu u qadaray xikmadu u qadaray si qofka alla caabudayo iyo qofkaan caabudaynin ee wax badan loo kala garto ayb midda kale waxaa kaley rumaysan yihiin mas'alada ku tacalluqda addoonka ficilkiisa alla wuxuu ku leeyahay ficilka addoonka abuurista bisuu ku leeyahay abuurista oo waxaa leedahay addoonka alla abuuray ficilkiisana alla abuuray laakiin faacil yaa ficilkaas yaa samaynayan ma allah samaynaya mase addoonka addoonkaa samaynaya ficilka ikhtiyaarkiisuuna ku samaynaya inuu addoonka samaynaya waxaa ku tusaayo tilmaamo waxaa looga dhigaa addoonka ee alla loogama dhigo adiga hadda waa tukannay annaga salaad duhuraan tukannay musalli ayaa nala dhahaya almusalli qofka tukanaya ah annaga musalli allah ah ma la dhahaayo soo ma arkaysa waa sujuudaynaa saajid wasfiga yaa looga bixinaana addoonkaa looga bixinaa huwa saajid addoonka waay waxa sujuudsan ee allah saajid alla dhihi maayo laakiin maxaa la leeyahy alla waa khaaliqaa la leeyahay adiga iyo ficilkaagu abuuray alle laakiin adiga khiyaarow ku siiyey aad kuna tukan kartid iskagana dhaafi kartid ikhtiyaarkaas ficilka aad ku samayso adow tilmaamkuu noqonayaay alla u noqon maayo walidaalika kaafir alla maahane addoonkaa kaafir ayb mas'alo kaleoo iyadana meeshan ku tacalluqdaa waxay tahay xadiidka nebiga wuxuu ahaa washaru laysa ilayka ilaahay waxaa la yidhi sharta xaggaaga maaha maxaa laga wadaa marka shar adiga ma abuurin maa laga wadaana maya sharta waxay leedahay yacnii laba shay mee markaas marka inaad laba shay kala saarto wa alkhalqu gayru lmakhluuq masaladaas inaad fahamto wa salafkuna waa ku ijmaaceen arrintaas alkhalqu gayru lmakhluuq waxaa kala duwan khalqiga iyo makhluuqa kala duwan lanna khalqi khalaqa yakhluqu khalqan waa masdar masderka mararka qaar waxaa laga laqbeeyaa ismu mafcuul oo waxaa la yidhaha khalaqa yakhluqu khalqan alkhalqu bimacna almakhluuq mararka qaar masderkii baa ismu mafcuul laga laqbeeyaa mararka qaarna masdernimadiisuu baaqi ku ahaadaa markaan leenahay marka alkhalqu gayru lmakhluuq waxaan u jeednaa abuurista yay ficil u tahay allay u tahay ficilkaas alle oo wax ku abuuraayo ma xuma sharna maahana laga wadaa marka wa sharu laysa ilayka abuurista alle oo gaalka abuuraayo abuuristaas shar maaha lianna alle ficilkiisa iyo sifadiisa waayo sifada alle iyo ficil allena marnaba ma xumaadaan dayib yay marka ku jiraan marka xumaantu intay ku jirtaan makhluuqay ku jirtaan marka sifada alle abuurista alla oo gaalka abuuray abuuristu iyadu ma xuma sharna maaha laakiin wixii sifadaa lagu abuuray ee gaalka ah ayaa shar sharta ay ku jirtaan marka wa sharu laysa ilayka tilmaantaadii khalqiga ahayd shar male waa ee shartu xaggay jirtaa makhluuqay ku dhex jirtaa kan la sameeyey ee sifadaadaas khalqiga ku samaysmay ee adiga aan ahayn ee kaa soocan ee gaalka ama xumaanta iyo meeshaasay shartu ay jirtaan macnuhu marka sidaas waa waa inaad kala farqisa marka alkhalqu iyo almakhluuqu khalqigu waa sifa min sifaat illaahi iyada ma xumaato makhluuqu laakiin sharna waa yeelan karaa khayrna waa yeelan karaa ayb macaani kalena way ku jiraan laakiin meeshaas marka in la fahmaa taasaa daruuri ah in la kala saaro khalqiga iyo makhluuqa khalqigu waa sifa ilaahay leeyahay oo alla asmaadiisa alkhaaliq ayaa ka mida khaaliqaasi markaa sifatu lkhalqi inuu leeyahay soo kama dhalanayso sifadaas khalqiga shar maaha leanna waaba ficilkii alle say shar u noqonay laakiin wixii ku samaysmaye makhluuqa ma la dhihi karaa waa shar ha waa la dhihi karaa marka alkhalqu gayru lmakhluuq walficlu gayru lmafcuul waa kaas ayb waxyaabaha marka salafka alfaadooda waa la yaabaysaa alfaad koobanoo yar waay haddana macaani weynay furfure iyo ishkaal weynay furfuraysaa marka qofku inuu caqiidada ka akriyo a'imada salafka mu'alafaadkoodu marka uu fahmo qawaaciddeeda aaday muhiim u tahay ayb qadarku marka waxyaabahaasaa ku jiraan qofkuna inuu ka ogaado looga baahan yahay ayb wuxuu yidhi marka wa ajmaca aim marka dadku waa jabriye qadariye iyo ahlusunnati waljamaaca qadariyadu waa kuwa qadarka inkiro oo dhahaayo addoonkan wixiisa asagaa iska bilowday wax shaqaa alla uu ku leeyahay ma leh macnaheeduna waxay noqonaysaa addoonkiibaa alla ka adkaaday ayay noqonay leanna wuxuusan alla rabin ayaa koonka ka socda waay warkaas waa weyn yahay marka maa shaaa allaahu kaana wamaa lam yasha lam yakun alla doonay waa ahaanayaan laabudda in la helaayo qoladaa marka taasay diidan yihiin ayb allana wuxuu leey walow shaaa allaahu maa facaluuhu kan gaalkaa gaal ma noqdeen hadduusan alla dooneen subxaanahu wa tacaala kuwaa marka qudradii rabbi ayay ka tageen addoon qudradiisay weyneeyeen kana sara mariyeen walidaalika qaala kabiiruhum camru bnu cubayd ibni baab ayaa waxaa la yidhi xalqo nin reer xalqo u isagu lahaay wax ku akrinaya ayaa nin reer baadiyaa soo istaagay markaasuu wuxuu yidhi ratigeygii baa iga dhumay ee ii duceeyey hal ii duceeyo ratiga in ilaaha ii sahlo markaasuu camr bnu cubayd wuxuu yidhi ilaahow ninkan ratigiisa inuu dhumo adiga ma rabin mana doonin waa ka dhumay ee ilaah u soo celi markaasuu ninkii reer baadiyaa nin caqli badan buu ahaa waxa uu yidhi yaa haada amsik calayka haada yani waxaan ka joog iga dhaafo ma rabo maxaa dhacayaa la yidhi markaasuu yidhi waxaan ka baqayaa hadda haddana inuu doono inuu ii soo celiyo oo ii soo celi waayaan ka baqayo fiir yani dadka mararka qaar caamada caqliga badan waa ka qaalib noqon karaan kun mutafalsif iyaga ka adag warkiisa fiiri wuxuu ahaa camr bnu cubayd wuxuu yidhi ilaahu ninkan hashiisa inay ka dhunto adiga ma rabin yani ma qadarin markaasay ka dhuntay de alla wuxuunan rabina adduunyada ka soconaya waa laga adkaaday qudradiisaa laga qaalib noqday markaasuu yidhi iga daa haddana inuu ii soo celiyo inuu doonaan ka baqaya oo ii soo celi waayo marka jawaab fiicanuu sii iga tag ma raba ducadaadu idhaaf marka waxaa dareemi marka qadarka yani waa alqadaru qudratullaahi marka laleeyahy wax oo dhanba waaba awoodi alla waxa laga hadlayo ayb wa ajmaca a'immatu salafi waxay ku ijmaaceen min ahli lislaami cala aliimaani bilqadari qadarkoo la rumeeyo khayrihi wa sharihi khayrkiisa iyo shartiisa wa xulwihi wa murihi yani macaankiisa iyo qaraarkiisa qaliilihi wa kaiirihi wixiisa yar iyo wixiisa badan biqadaa'i illaahi wa qadarihi ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisay ku rumaynayaan laa yakuunu shay-un shay ma ahaado ilaa biiraadatihi ilaahay iraadadiisa unbuu ku ahaadaa shayba ma ahaado ilaa iraadada alluu ku ahaadaa maxaa laga wadaa iraadada tee waayana midii kowniga ahayd ee qadariga ahayd walaa yajri khayrun wa sharun khayr iyo shar ma dureeraan ilaa bimashii'atihim bay ku dureeraan khalaqa man shaaa qofka u doono ayuu abuuray lisacaadati liibaanid liibaan ayuu u abuuray wastacmalahu bihaa waana waafajiyo waa kaga shaqaysiiyey fadlan xoog maa loogu lahaa maya waa fadli iyo dhaqaalayn oo ku dhaqaalaynaya addoonkiisaas xigmadiisa waxay keentay addoonkan in la waafajiyo midkaanna inaan la waafajinin khayr darro ku jirto oo alla uu og yahay darteed ayb ayaan lagu waafajinaynin ayb wa khalaqa man araada qofka u doonayna alla waa abuuray lishaqaa'i buu u abuuray dhurdarsi wastacmalahu bihi cadlan waana kaga shaqaysiiyey shaqaawadaas ayuu kaga shaqaysiiyey cadlan taasna waa cadaalad maxaa yeele alla rasuula usoo diray caqli buu siiyey qalbi buu u yeelay dariiqii buu u kala caddeeyey hidaayadii marka dalaa-alada alla waa tusay dadkao dhan wa amaa hamuudu fahadaynaahum fastaxabu alcamaa cala alhudaa ayb fahuwa sirun qadarku waa sir ista'hara bihi cilmahu alla uu la gooni noqday ogaalkiisa nebina ma oga malagna ma oga waxajabahu can khalqihi khalqigiisana waa ka waa ka xijaabay ayb laa yus'alu camaa yafcal wuxuu alla samaynaya lama su'aalo wahum yus'aluun iyaga waa la su-aalaya marka aayaddan macnaheeduna waxaa weeyaan alla waxa uu samaynaya lama weydiiyo maxaan loo su-aalayninna liqudratihi wa cilmihi wa xikmatihi wa raxmatihi wax ku cilmi dhan ma jiraan wax ku xikmad dhan ma jiraan ayb wax ku awood dhan male ma la su-aali kara marka macnuhu maaha ilaahay lama su-aalo wuxuu samaynayo bimacnaa uun inay iska tahay wuxuu doonuu iska samaynayaa bilaa xikmad cid la hadli karto juuq u dhihi kartana male sidii nin boqoroo jabbaar oo kale oo bilaa xikmad iska qasbaaya dadka sidaas maahan alle waxaan uu samaynayo dhan xikmad iyo cilmi iyo qudradiisay ku socdaan ayb maxaad su-aashaa xikmaddiisaba ma ma xikmadda alla uu leeyahay ma gaari kartid maxaad su-aali karta qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni walinsi jahannamaan u samaynay oon u abuurnay kuwo badan ayaan jahannamaan u abuurnay kuwo badan oo min aljinni walinsi ka mida wa qaala caza wajalla alla wuxuu yidhi walow shi'naa haddii aan dooni lahayn la aataynaa kulla nafsin hudaaha naf kastaa waxaanu siin lahayn hanuunkeeda walaakin xaqa alqowlu minii laakiin waxaa dhaboobay oo waajibay qowl xaggayga ka ahaaday laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin qowlkaasuna wuxuu yahay jahannamo wallee ka buuxiye oo ka buuxiye min aljinnati xaal ay jinka ka mid yihiin iyo wannaasi dadkiiba ajmaciina dhammaantood hadalkan baa alla ka tegey sidaan buu yidhi laabudda marka dad naar gala waa in la helo marka dad si ay naar u galaan waa in dadkii markaa yacni la kala saaro oo qaybna ay khayrka u baxaan qaybna ay sharta u baxaan marka ilaahay maku qasbaa laakiin dadka maya ma qasbaayo ikhtiyaarkooda ayaa ayay ku samaynayaan walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun dadka ahlu naarka intayna naarta gelin acmaal bay shaqaynayaan ay naarta ku galaan iskama gelayaan naarta ayb meeshaana marka mashii'adii walow shi'naa la aataynaa kulla nafsin hudaaha wa qaala caza wajalla alla wuxuu yidhi innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar innaa anagu khalaqnaa kulla shayin baan abuurnay khalaqnaahu waan abuurnay biqadarin ayaan ku samey ku abuurnay وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد جنازة أيان معيذة أهين بقيع في بقيع الغرقد بقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال له يمد فقعد وقعدنا حوله وفريسني وفريستي النبي قال نغنى دنعيدي سنفريسني ومعه محضرة سوى مركا يعني ulwato ayb ayb fanakasa madaxuu hoos u foorariyey wajacala yankutu bimiksaratihi wuxuuna gudagalay inuu markaa yacnii dhulka uu ku mudmudaayo ushiisa uma qaala wuxuu yidhi maa minkum min axadi ilaa qad kutiba maa minkum min axadin axad idinka idinka mida ma jiro ilaa qad kutiba maqcaduhu min annaar ilaa waa la qoray meeshuu ka fariisan lahaa naarta iyo wamaqcaduhu min aljanna iyo meeshuu jannada ka fariisan lahaa faqaaluu yaa rasuula allah afalaa natakilu calaa kitaabina miyaanan isku haleynaynin wixii naloo qoray shaygii naloo qoray lowxulmaxfuudka naloogu dhigay miyaanan isku haleynaynin oo aan camalka miyaanan ka tegaynin yani haddaan camalka iska dhaafno wixii naloo qoray aan isku hallayno ka waran faqaala nabigu wuxuu yidhi icmaluu sameeya camal fala fa kullun mid kastaa muyasarun limaa khuliqa lah wixii loo abuuray ee khayr iyo shar ayaa waa mid loo fududeeyey isagee an haddii janno lagu abuuray camalkeedaa lagu fududaynaya haddii naar lagu abuurayna camalkii naartaa lagu fududaynaya soo ma arkaysa dadka ninna camal la-aan maaha nin walbaa waa shaqaynaya meeshii loo abuuray buu u dadaalaya amaa man kaana min ahli sacaadati dadka liibaanta qofka ah fasayasiiru ilaa camali ahli sacaadati ayuu u ahaan doonaa dadka ahlu sacaadada camalkooda ayuu u ahaan doonaa wa amaa man kaana min ahli shaqaa'i ahlu shaqaa qofkii ahna ahlu shaqaa dadka dhurdarsaday fasayasiiru fasayasiiru licamali shaqaa ayuu u ahaanayaa uma qara'a faama man acطaa wataqaa wasadaqa bilxusnaa fasanuyasiruhu lilyusraa xaaladii fududayd ayaan u fududaynaynaa nin walbaa wixii loo qadaray camalkeedaa loo sahlaa ikhtiyaarkiisa una ku samayna arrintan marka qofka waa inay cabsi weyn ay ku keento marka lanna ninna ma oga cawaaqib alumuur waana laga qariyey ninna meeshuu ku dambay doono ma oga waa laga qariyey qof walba ninkii hadda marka dadaal ku jirana waa inuunan dadaalkiisa isku hallaynin leanna waxuu ku dambayn doono ma oga ninkii hadda gelabgelab ah oo dhibaato ku jirana go-aan kama gaari karno leanna lama oga wuxuu ku dambayn doono isagana qof walbaa cabsiyaa laga rabaa bis inuu cabsado mustaqbalkiisa u cabsado rabbi subxaanahu watacaalana inuu baryo nabiga sal ll ly slam wuxuu dhihi jiray allahuma yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik markaasaa la su-aalay rasuul allahuma isu baqee baan yidhi adiga rasuula miyaa isku baqaayo markaasuu wuxuu yidhi ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa yani quluubta waxay ku jirtaa laba faroodoo faraha allah siduu doonoona u gedgediyaa maxaan u baqi waaye waay marka qalbigaani allah ku tasarufo waa gedgediyaa siduu doonu ka yeelaa marka haddii nebigu baqaayey oo uu sidaa u alla baryaayey maxaad u malaynaya addoon markaan waxbaba la ogeysiininba caaqibadiisa iyo meel wax ay kaga dambaynayaan aan ogeyn a'immadii salafka qaarka midkood baa wuxuu yidhi mid kale intuu u yimid buu wuxuu yidhi weligaa ma ka fakartay looxulmaxfuudka waxa kuugu qoran oodan ogeyn khayr iyo shar waxay yihiin weligaa ma arrintaa ma ka fakartay ma ka walwashay ma ka cabsatay markaasuu ninkii intuu aad u ta'asuray oo aad u saamoobay buu wuxuu yidhi war niyow taraktanii laa adxaku abadan niyow waxaad iga tagtay buu yidhi ood igaga tagtay inaanan weligay quslin mar dambaba yacnii dareenaa igelisay waaye cabsi badan baa igu abuurtay marka cabsidaasaana ka fiican qofku inuu iskugu sheekeeyo inuu iska badbaadayo iyo inuu fiicnaan doono yididiilo beena inuu isugu sheekeeyo cabsida ayaa ka fiican ayb marka in ilaahay cabsi lagu caabudo rajana lagu caabudo labada laysku daraa lahaa marka arrimahan arrimo aada khatar u ah waay marka qadarka laga hadlaayo iyo qofka waxaasaa loo abuuray iyo annaga aanan ogeyn haddana cabsi inay keento warawaa cabdulaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal xadaanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama wahuwa saadiqu lmasduuq ina khalqa axadikum yujmacu midkiin abuuristiisa waa la kulmiyaa yajtamicu ayuu dhigay nusqada bacdi nusqna yujmacu waa la kulminaya fii badni ummihi hooyadii caloosheeda lagu ururinayaa arbaciina yowman afartan maalin uma yakuunu calaqatan buu noqonayaa midla dalika intaasoo kale uma yakuunu mudqatan ayuu noqonayaa cad yanii xinjir ayuu noqon yacni cad hiliba ayuu noqonayaa mithlu dalika intaasoo kale ayb uma yabcahu allahu ilayhi malakan alla malag buu usoo dirayaa biarbaci kalimaatin afar kelmadood buu ula soo dirayaa bikatbi bikatbi risqihi risqigiisa qoridiisa wa ajalihi waqtigiisa qoridiisa ayuu la soo dirayaa wa camalihi camalkiisa qoridiisa wa shaqiyun aw saciidun ashaqiyun yakuunu aw saciid shaqi miyou ahaanayaa mise saciid fawaladii laa ilaaha gayru waxaan ku dhaaranayaa macbuud xaq lagu caabudaa kounan jirin isaga maahane ina axadakum midkiin la yacmalu bicamali ahli iljanna ayuu camal falayaa xataa laa yakuunu baynahu wa baynaha ilaa diraac ilaa isaga iyo jannada dhexdooda aynan ahaanaynin ilaa dhudhun maahane fayasbiqu calayhi alkitaabu kitaabkii baa ka dhaqaayo oo waxaa ka hormaraya wixii loo qoray alkitaab bimacna almaktuub shaygii la qoray baa ka hormaraayo oo ka qaalib noqonayo fayacmalu bicamali ahli nnaar ahlunaarka camalkooduu samaynayaa fayadkhuluhaa waa gelaya wa ina axadakum la yacmalu bicamali ahli nnaar xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ilaa diraac fayasbiqu calayhi alkitaabu fayacmalu bicamali ahli iljanna ayuu samaynayaa fayadkuluhaa waa gelayaa naarta ee jannadii marka marka insaanku waxa uu samaynayo dhan wax qoran waay o qadaran marka xadiidku marka qadarkuu daliil u yahay wax in la qoray koo waxaa kaluu daliil u yahay wixii alla uu idmay ee uu qorayna inay imaanayaan laabudda ninkaas sagaashanka sano dadaalayay haddii naar loo qoray camal ahlu naara soo taagan buu dhimanaya kor taagan walciyaadu billah wixii alla u qoray laabudda inay yimaadaan ka kalena waa la mid marka qofna xumaantiisa intaad ka yaabto adiga ha isla fiicnaanin ayb qofna intaad wanaaggiisa aragto ha ku kadsoomin umuuraha dhan marka waxay u khuduucayaan qadarka alle subxaanahu wa tacaala laakiin waxaa soo arooray xadiid sahli bni sacdin isaacidi oo aada moodid inuu xadiidkan fasirayo waina axadakum la yacmalu bicamali ahli ljannati fima yabduu linnaas xadiidkaas marka waxaa ku jirto fima yabduu linnaas sida dadka u muuqanayso waa dadaalaya camal ahlujanna u samaynayaa sida dadka u muuqanayso marka sida dadka u muuqanayso maxaa laga wadaa qalbigiisa wax kalaa ku jiro laakiin daahirkiisa dadku waa wax fiican inuu samaynaya ay ula muuqataa qalbigii laakiin xumaan ayaa ku qarsoon alle uu ogyahay bis dadkuna aynan ogeyn taas ayaa marku khaatumada ay la xumaanaysaa hadhow marka walciyaadu billah marka umuurta khaatumada khaatimada waxyaabaha bedelo waxaa ugu badan umuur qalbiga ku jirto alla maahane cid kale aynan daalacanayn waa in qalbiga la hagaajiyo qalbigaaga adiga waxa ku jira waa ogtahay rabbina waa ogyahay dadkuna kuma oga marka qofku inuunan dadka iska gadin oo uu rabbi un iska iska gado oo rabbigiis ou qalbigiisa u wanaajiyo subxaanahu wa tacaala marka dunuubta qalbiguna inay ka weyn tahay dunuubta jawaarixdana waa dareemaysaa wa fii xadiidi cumara bni alkhadaab radia allaahu canhu aladii rawaahu muslimu fi saxiixihi wa abu daawuuda fi sunani wagayrihima min ala'imati ana jibriila calayhi asalaam qaala linabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi mal iimaan iimaanku muxuu yahay qaala an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wlqadari khayrihi wa sharih maxalushaahidka intaas dambe waay qaala faidaa facaltu dalika qad aamantu haddii aan sidaas sameeyey ma rumeeyey qaala nacam haabu waa rumaysa wa fiihi waxaa ku sugan min aladillati yani baabkan dhexdiisa waxaa ku sugan min aladillati adilada xaggeeda maa low istaqsaynaahu wax haddii aan raacraaci lahayn laaddaa ila alimlaal keeni lahaa noog yani cule kitaabkan waa yaryahay adiladan haddii aan raacraacana waxaa ku jira waxyaabo way badan tahay waxayna keeni lahayd inuu qofku daalo uu noogo adilada waa badanta ka raba marka imaamu lbayhaqi baa wuxuu qoray kitaabu alqadaa'i walqadar kitaab la yidhaha axaadiidta qadaha iyo qadarkuuna ku wariyaa marka adilada qadarku inay badan tahay taasaad ku garanay ayb marka intaasu qadarki uga baxay muhimmadiisuna waa inahaas waajmaca alqaa'iluuna biاlahbaari wاlmu'minuuna biاlaathaari ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama usriya bihi ilaa fawqi sabci samaawaatin uma ilaa sidrati اlmuntaha alisraa walmicraaju halkan uga hadla wa ajmaca waxay ku ijmaaceen alqaa'iluuna kuwa oranaya bilakhbaari akhbaarta kuwa yidhaahdo xadiidta waalmu'minuuna bilaathaari kuwa aathaarta rumaysan ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka usriya bihi in waa la dheelmiyey ilaa fowqi sabci samaawaat toddoba samo korkood ayaa loo dheelmiyey la fuuliyey uma ilaa sidrati lmuntaha sidrati lmuntaha xaggeeda ayaa la geeyey usriya bihi waa la dheelmiyey leylan habeen min almasjid alxaraam ayaa laga dheelmiyey ila almasjid alaqsa ayaa loo dheelmiyey masjidi beyt lmaqdis beyt lmaqdis masjidkeeda uma curija bihi ila asamaa'i baa lala fuulay samadii bijasadihi jasadkiisaana lala koray wa ruuxihi maca ruuxihi iyo ruuxdiisa jamiican ayagoo wada jiro jasadkiisa oo ruuxdiisii ku rakiban tahay ayaa lala koray samada uma caada min leylatihi habeenkiisii buu soo laabtay ilaa makata buu ku soo laabtay qabla subxi israaga waa midka lagu sheegay al-israa walmicraaj baa kala jiraan al-israa waxaa lagu sheegay qur-aanka subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsaa micraajkuna sunnada nebigaa lagu sheegay oo micraajku waa fuulinta la fuuliyey samaawaadka ayb waman qaala qofkii yidhaahdo ina alisraaa israha fii leylatin habeenu dhacay waalmicraaja fuulinta samada la fuuliyeyna fii ukhraa habeen kalow dhacay faqad halita waa gafay kaas waxaa dhan ba hal habeen bay isla dhaceen waman qaala qofkii yidhaahda innahu manaamun riyayba ahayd wa innahu lam yusra bijasadihi lama dheelminin jasadkiisa lalama dheelminin faqad kafar kaasi waa gaaloobay buu leeyahay mas'aladan yacnii nebiga maxaa la dheelmiyey warkeedu waa badan yahay saxaabadu waxay iskugu khilaafeen laba meel laba qowl caa-isho iyo waxaa la wariyey iyagu inay dhaheen nebigii waa la dheelmiyey biruuxihi ruuxdiisa ayaa la dheelmiyey waxaa la dheelmiyey waa ruuxdiisa amaa jasadkiisa isagu waa joogay in badanoo saxaabada ka midana waxay yidhaahdeen maya ee jasadkii iyo ruuxdii labada oo wada jiraa la dheelmiyey nebiga sal l slam kaasaana loo badan yahay laakiin wax saxaabo ah oo yidhi riyow ahaa ma jiro marka kala ogaada biruuxihi ayaa nebiga lala dheelmiyey iyo riyow ahaa labay kala tahay ogow waa laba shay kala duwan ha isku khaldin nebiga waa la dheelmiyey ruuxdiisaa la qaaday samada la geeyey waa masalo ma ruux walaa jasad midna lama qaadine isagoo hurdo unbau arkay yacnii riyadu waxay noqonaya kaannahu in samada la geeyey oo kale marka ruuxdii iyo jasadkii waa joogaan isaga dhanna wuxuu ku dhacay manaam iyo riyo waa mas'alo kale iyadana marka middaan uu sheekhu ka hadlayo manaamka wax saxaabadoo yidhi mma lahan saxaabada iyaga khilaafkoodu hal usriya anabiyu sal ly salama biruuxihi wa jasadihi am biruuxihi faqad weeyaan khilaafkooda laakiin maya riyow ahaa iyagu ma dhihin saxaabada sida uu taxqiijiyey ibnu taymiya ibnu lqayim iyo ay taxqiijinayaan ayb manaamku marka waa jiraan dad yidhi laakiin inkastoo iyagu ay yidhaahdeen riyow ahaa wa ru'ya alambiyaai xaqun ambiyada riyadoodana calowsaad maahane waa xaq marka qaar yidhi waa jiraan sidaas saxaabadaba yaynan ahaanin haddana marka in kufri la yidhaahdo waa culus tahay ayb oo masalada marka khilaafkeedu waa jiraa kufrina maaha marka ayb oo diinta looga baxo maadaama a'imo sidaa yidhaahdeen ay jiraan haddana aan la gaalaysiinin wax gaalaysiiye aanan ogeyn ayb qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi marka bicabdihi marka la leeya addoon yaa la yidhaahdaan ruuxda keligeed addoon lama dhaho addoon waxaa laysku yidhaha ruuxda iyo qofkeeda markay iswada haystaana cabdi la yidhaha addoon waana sida xooga badan saas leylan habeen dheelmiyey min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsaa u dheelmiyey wa rawaa qisata alisraa'i can اnabiyi sal l salama qisada dheelminta nebiga waxaa ka wariyey abu darin wa anas bnu malikin wa malik bnu sacsacata wa jaabir bnu cabdillaahi wa shadaad bnu ws wagayruhum kulluhaa sixaaxun maqbuulatun mardiyatun dhammaantoodna waa saxiix waana maqbuul waana laga raali yahay cinda ahli naqli dadka axaadiidta soo guuriyo mukharajatun fi sixaax kutubta saxiix aana lagu soo bixiyey wa annahu sala allahu calayhi wasalam ra'aa rabbahu caza wajalla mas'alo kale oo maalin habeenkaa nebiga la saaray samada la ysku qabtay iyada laftirkeeda ayuu halkan ka galaan oo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam markii la dheelmiyey rabbigiis ma arkay nebiga rabbigiis adduunyada maku arkay masaladan iyo tii aan soo dhaafnay ha isku qaldin tii aan soo dhaafnay waxay ahayd ru'yatu lmu'miniina rabbahum fi ljannati mu'miniinta inay rabbi ku arkayaan jannada iyadoo mutafaq midda hadda laga hadlayaa waxay tahay nebiga rabbigiis ma arkay fi dunyaa biummi caynayhi labadiisa indhood maku arkay ayb taasuu rabaa marka inuu ka hadlo wa annahu sala allahu calayhi wasalama nebiga ra'aa inuu arkay bay rumaynayaan rabbahu rabbigiis casa wajalla ayb kama qaala caza wajalla siduu alla u yidhi walaqad ra'aahu naslatan ukhraa wou arkay mar kale ayb damiirkan marka you laabanayo walaqad ra'aahu alla miyamasa jibriil adilada marka la fiiriya iyo axaadiidta damiirka jibriil u laabanayo walaqad ra'aahu jibriil bou arkay naslatan ukhraa kol kale cinda sidrati lmuntaha buuna ku arkay mar kale waxaa loo leeya waa jibriil sifadii alla ku abuuray laba maruu nebiga ku arkay inta kale sifo kale ugu imaanayay mar waxay ahayd waxyiga markii nebiga lagu soo dejiyey awaa-ishiisa waa kii uu arkay isagoo daboolay jihada oo dhan daboolay ayuu arkay marka labaadna waa sidratilmuntaha habeenkii la dheelmiyey ayb marka damiirku alla u laaban maaye wuxuu u laabanayaa jibriil qaala alimaamu axmed fima rawaynaa canhu imaam axmed wuxuu yidhi wa ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga ra'aa rabbahu caza wajalla rabbigiibuu arkay fainahu ma'huurun can inabiy sal l slam nebigaa laga soo guuriyey buu yidhi rawaahu qataadatu can cikrimata can ibni cabbaas laakiin riwaayadan ibnu cabbaas ahlulxadiidi waxay yidhaahdeen waxaa xoog badan inay mowquuf tahay waa mowquufun cala bni cabbaas ee nebiga allaan arkay isaga ma dhihin ibnu cabbaasaa wuxuu yidhi nebigu rabbibuu arkay marka ibnu cabbaas qowlkiisa iyo nebiga qowlkiisuna farqibaa u dhexeeya marka xadiidka isagoo marfuucana waa la wariyey isagoo mowquufana waa la wariyey mowquufkaana xoog badan xamaad ibnu salama ayaana wahmigu uu xaggiisa ka jiraa wa rawaahu alxakamu bnu abaan can cikrimata can ibni cabbaas warawaahu caliy bnu zayd waa caliy bnu zayd bnu judcaan dacfi baa ku jira ninkan can yuusufa bni mihraan can ibni cabbaas walxadiidu imaam axmed wuxuu yihi xadiidkuna calaa daahirihi daahirkiisa kamaa jaaa can اnabiy sal ly slam sidii nebiga uu uga yimid wاlkalaamu fiihi bidcatun in laga hadhadlaana waa bidco walaakin nu'minu bihi waa rumaynaynaa kamaa jaaa siduu ku yimid calaa daahirihi sida daahirkiisa ah walaa tanaadura walaa tunaadir fiihi axadan qofna ha kala doodin ayb wa ruwiya can cikrimata can ibni cabaasin qaal ina allaha caza wajala alle istafaa ibraahiima ibraahim uu doortay bilkhullati wadaynimo watakhada allahu ibraahiima khaliila wastafaa muusa bilkalaam muusau doortay inuu la hadlay wastafaa muxameda sala allahu calayhi wasalama biru'yati nebi muxamedna wuxuu u doortay aragti warawaa caطaaء can ibni cabaas radia allahu canhuma qaal ra'aa muxamedu sala allahu calayhi wasalama rabbahu nabi muxamed rabbigii buu arkay maratayni laba jeer ayb marka aayaddii walaqad ra'aahu damiirku alle u celina ayb waruwiya can axmed radia allahu canhu waxaa laga wariyay anahu qiila lahu waxaa lagu yidhi bima tujiibu maxaad uga jawaabaysaa can qowli caaishata radia allahu canha qowlkii caaisha man zacama ana muxamadan qofkii ku andacoodo nebi muxamed qad ra'aa rabbahu caza wajalla rabbigiis inuu arkay alxadiid qad ra'aa rabbahu caza wajalla qofkii sidaa yacni qowlkaas caaisho yani maxaad kaga jawaabaysaa qaala wuxuu yidhi biqowli nabiy sal l slam nebiga warkiisaan uga jawaaba oo ah ra'aytu rabbii caza wajalla rabbigay baan arkay isaga marka de marfuuc uu u arkaa marfuuc buu ka dhigayaa laakiin a'immat alxadiid waxay u badan yihiin waa mowquuf marfuuc wax a ma jiraan masaladan marka culamada muxaqiqiinta waxay yidhaahdaan wax marfuuca oo nebigu inuu rabbigiis arkay ma leh horta yani marfuucan ka wadnaa wax nebiga isaga uu yidhi waxaa soo haray marka mowquuf ibnu cabbaas baa waxaa ka sugnaatay laba riwaayo aada u fahm nebiga rabbigii ma arkay baa la yidhi markaasuu yidhi nacam ra'aahu waa riwaayadan hadda ra'aa muxamedun rabbahu nebi maxamed rabbigiisuu arkay riwaayo kalena wuxuu yidhi ra'aahu bifuaadihi ra'aahu bifu'aadihi waa arkay qalbigiisuu ka arkay labada indhood maaha qalbiguu ka arkay da labada riwaayo marka waa laysku fasiraa marka waa arkay qalbiguu ka arkay buu u jeedaa labadiisa indhooduu ka arkay maaha marka marna ra'aahu waa mutlaq marna ra'aahu bifu'aadihi marka mutlaqa muqayadka ku fasira imaam axmed isaga laftirkiisana saas oo kale sida ibnu cabaas oo kale ayaa waxaa laga hayaa laba riwaayo ra'aahu uu idlaaqay biqalbihi inuu ku qeyday de marka midda biqalbihi ku fasir midaas kale calaa dalika marka labadiisa indhood inuu saaray uu ku arkay wax qeexay mahayno marka laa ibnu cabaas walaa imaam axmed marka wuxuu leeyahay ibnu taymiya asxaabta imaam axmed ee xanaabilada ayaa qaarkood marka waxay u qaateen ra'aahudaas mutlaqa ah ayay bicaynayhi u qaateen sidaasayna ku fasireen yidhi ee imaam axmed riwaayo uu leeyahay ra'aahu bicaynayhi maba hayno yiri waxaa lahayaa ra'aahu iyo ra'aahu biqalbihi bis labada ayb dhanka kale haddii loo kaco caaisha waa diidi jirtay xadiid marfuuca baa soo arooray tusaayo nebigu inuusan rabbigiis arkin muslim uu werinayo min xadiidi abi muusa nebigaa waxaa la su-aalay buu yidhi rabbigaa ma aragtay markaasuu yidhi nuurun annaa araahu see u arkaa buu yidhi nuur ayaa ka sokeeyo xijaabuhu nuur nuur baa alle yacnii ka sokeeyo xadiidkiina waa soo marnay xijaabuhu nuur low kashafa hadduu feydo la axraqat subuxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaru ana araahu marka kayfa araahu see u arkaya marka marka meesha waxaa ka muuqata soo maaha inuusan arkin marka ayb ibnu xajar masaladan ru'yada kitaabu ka qoray risaalo yar buu ka qoray isagu marka riwaayaadka markuu isu kekeeno xoogaa wuxuu u nusraynayaa inuu arkay biummi caynayhina inuu ku arkay weliba ayb calaa kullin marka masalada khilaafaa ku jiro qofkii yidhaahdo salafkii ama saxaabadiiba way isku khilaafsanaayeen waxaa la dhihi karaa mana iskhilaafsanana waa la dhihi karaayo caa-isho waxay diiday waa ru'yatul cayn ibnu cabbaas waxa uu sugayna waa ru'yatu bilqalbi waaye bilcayn ma sugin labadooda marka maba isdiidayaan de sidaa loo dhigana khilaaf meeshii ma imaanayo ibnu xajar laakiin isaga wuxuu u iishay inuu arkay inuu arkay inuu arkay mas'alo kale waxay tahay ru'yo ka waran riya ma ku arkay nebiga rabbigiis haa xadiidka tirmidi ayaa tilmaamaya kitaabu tafsiir uu ku keenay tafsiir suurati saad ayb ayuu ku keenay ina dalika laxaqu takhaasumu ahli الnaar qul inama ana mundir wma min ilahi ila allah lwaaxid اlqahaar aayaadkaas tafsiirkoodu ku keenay qul huwa nabأ caظiim antum canhu mucriضuun ma kana liya min cilmi bاlmalaأ اlأclى id yakhtasimuun aayaddaasuu baab ka dhigtay tafsiirkeedu ku keenay marka oo nebiga uu leeyahay rabbigay baan arkay rigo ku arkay waa ii yimid ilaa akhirihi ibnu rajabna xadiidkaas waa sharxa waayahay wa fii xadiii shariikin xadiidi shariik waxaa ku sugan ibni cabdillaahi bni abi namir can anas bni malikin radia allahu canhu ana nabiya sal allahu alayhi wasalama qaal farajactu ilaa rabbii rabbigay ayaan u laabtay wa huwa fii makaanihi meeshiisa isagoo ah yacni waa markuu soo laabtay muuse uu soo maray uu yidhi maxaa lagugu soo farad yeela konton salaad laabo ummaddaada ma awoodeyse markaasuu wuxuu leeyahay waa laabtay rabbigay baan u laabtay wa huwa fii makaanihi xadiidkan shariik war badan baa ku jiro min xayu xadiiu xadiis ahaanta bukhaari iyo muslimna way wariyeen xadiidkan kelimaadna waa ku jiraan aan lagu waafaqin isaga shariik shariik ibn cabdillaahi bni abi namirna waa saduuqun yukhdi mararka qaar marka dadka badan waxay wariyaan ayuu isagu marka khilaafaa saa darteed marka alimaam ibnu lqayim wuxuu yidhaahdaa ilaa toban meel ayuu xadiidkan israaga toban wahmi ayuu ku dhacay oo kuwa ugu waaweyn ay ka mid yihiin wuxuu leeyahay israaga wuxuuba dhacay uu leeyahay qabla an yuuxaa ilayhi inta aan nebiga loo waxyoonin alisraa almicraaj wuxuu dhacay qabla an yuuxa intaan nebigaba loo waxyoonin riwaayaadkii kalena waxay sheegayaan isagoo nebi ah oo weliba rasuul ah in kadib uu dhacay waa wahmi halad weyn waa hadda kaasu haladaadka waxay ku daraan marka jumladan huwa fii makaanihidaas inta kale ma sheegin isaga ubaa sheegay jumladan marka waxay aad uga caraysiisay weliba dadkan iyagu sifaadka iyo culuwiga iyo xoogaa aan u dul qaadan karin iyo uma danaa fatadallaa rabbi baa u soo dhowaaday iyo waxay leeyihin de waxaas waa ilaahay munasah buu ka yahay laakiin macnaheeda iyadoo macno saxanna waa lagu xambaari karaa kaasi ma la dhihi karo bimujarad yacnii sidaasaa riwaayadu qalad ay ku tahay lama dhihi karee laakiin waxay ka mid tahay kelimaadka aan keyrkiis uunan sheegin wa huwa makaanahu bukhaariga waa ku sugan tahay saxiixu lbukhaari kitaabu tawxiid baabun wakalama allahu muusa takliima ayuu ku keenay hadihi riwaaya yani nafsaha buu soo arooriyey ayb marka riwaayadu waa iska sax meelihii marka ay qalad uu ku imaado oo riwaayaadka kale saxiixeynka ay waafaqi weyso kelimaadkaas baa marka iyaga waxay noqonayaan kuwa marka ama shuduud ama uu ku jiro mukhaalafo ay ku jirto ayb ibnulqayimna zaadulmacaadka waa sheegayaa ilaa toban qodob meelahaas inuu ku gafay riwaayada shariik ay ku khilaaftay dadka raggii kale waxay wariyeen qaarna damiirkan farajactu ilaa rabbii wa huwa fii makaanihi nebigay u celinayaan isagoo meeshiisa jooga ayuu bartibuu ka laabtay waalxadiidu bituulihi mukharajun fi saxiixayn waalmunkiru lihadihi lafdati lafdadaani qofka inkiraayo ereygan hadda aan sheegnay bacda hada alxadiidi xadiidkan kadib raadun cala allahi wa rasuulihi alleh rasuulkiisu ku celinayaa warka ayb laakiin da aimo badanoo xadiida masaladan ka hadleen wayna badan yihiin weliba dadka ka hadlay qofkii raba marka fatxulbaariga juska saddex-iyo tobnaad kitaabu tawxiid baabun wakalama allahu muusa takliiman ayuu ka fiirinayaa hada aakhiruhu biاllahi towfiiq slى اllah wslm clى nabiyina mxamed